haddaba ibraahim isaaq caymi oo horay u soo noqday xildhibaan baarlamaanka soomaaliya ayaa isagu aad u aaminsan in dhibaatooyinka soomaaliya ay mas-uul ka yihiin dad shisheeya ah iyo soomaali iyagaa u adeegaya walaal waa maasantee dagaalada soomaaliya ka socda gacmo shisheeya wada iyo dad biiri qaatayaal oo la shaqeeya shisheeyaha soomaaliya waa dad walaalaa inta meelood dagaal ka soco shisheeya ayaa ka dambeeya siday uga dambeeyaan waxyaabaha argagixisada iyo balaayada iyo waxa dalka uu la deg waayey dhammaan afartanka sanoo soomaaliya wax ka socdo annagu dad biiri qaatayaala ayaa intay lacag soo qaateen qabaa'ilada isku diraa shisheeya waxay ka damacsan yihiin haddaan kuu sheego inay soomaali waddanka ka raraan oo dhulka soomaaliya loo yaqaano jannada adduunka ayagu degaan ayay rabaan u sameeyey oo qabqable u sameeyey oo maamul goboleed u sameeyey soomaaliya inay soomaalinimadii iyo axyaa wadan loo noqdo la tashtamaana shisheeynta la daba socdo oo lacagta iyo hunguriga laga raadinoo soomaaliya guul ma gaarayso soomaaliya waa in gacmaa sheel laga saaraa soomaaliya isku tashataa masiibada soomaaliya ku dhacday soomaalidu siyaasadda markay ka shaqaynayaan inta ugu badan qabiil iyo wax karaamadarre ay ku shaqeeyaan soomaaliya waxa baabiyey dadka shacabka soomaaliyeed waa dad ehlu tawxiida waa dad sunniya waa dad walaalaa waa dad nadiifa waa dad taariikh leh soomaaliya waxay ka soo kabsan leedahay soddon iyo afartan sano oo gaalo oo hubka isku dhiibtay oo lacagaa la isku dhiibay oo tuulo tuulo loo kala saaray oo qaar diin faltification korkood lagu furay oo hadda dadka qaar intay gaalo lacag ka soo qaataan ay leeyihiin nintyonka lagu laabanaan leeyahay iyo mas-uuliyad darradaasu waa hunguri iyo dibusocodnimo iyo caadaqaatanimo weeye anugu weligay waagaa xildhibaanka waddani bahaa waana ii muuqataa maamul goboleedka iyo kooxaha alqaacida sheeganaya ama shabaabka sheeganaya dhammaantood gaalaa ka dambaysa soomaaliyana waxa tuula tuula iyo gobol gobol baa loo kala gooyey shacabka soomaaliyeed waxay u direen hubkaa gacanta ugu jiraan waxaa loo baahan yahay dowlad si buuxa dadka shacabka ciidanka qaranka u dhista ummadda hubka laga dhigo shacab iyo dowlad haddaan loo kala bixin kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii burburkii soomaaliya ku dhacay hubkii gacanta gowliya ayaa gacanta ugu jira federaal lama shaqaynaayo maamul goboleed lama shaqaynaayo waa in la dhisaa ciidamada qaranka militariga booliiska asluubta iyo nabadsugidda waa in la dhisaa iyo daraawiishta waa in laga dhigaa ummadda hubka laga dhigaa ciddii markaa siyaasad ka shaqaynaysa inay siyaasad ka shaqaysaa aslanna waa in loo kala baxaa dowlo iyo shacab waa in loo kala baxay inta hubka shacabka gacanta ugu jiro shacabku waa wax ma kasta waay hubka waa ku dagaalamaya maana xubaato kale ee soomaali ma leh hadda kenya oo kale shacab iyo dowla loo kala baxsan yahay waa in hubka laga qaadaa gacanta shacabka hase yeeshee qaar iyagu ka mid ah dadka odayaasha ah ee kula kulmay magaalada nairobi ee waxgaradka ee uu ka mid yahay cabdulaahi maxamuud daamey ayaa qaba aragtitaa ka duwan dushana ka saaraya colaadaha soo noqnoqonaya inay qabyaalad ku dhisan yihiin dadka islaynaayo gobolada dhan waxaa dhimato shan kun lix kun oo wiilala oo dhallinyaraa dadkii dhalay hooyadoodii aabahood waa la ogoonteeyey dalkay difaaca lahayn wax difaaca ma laho waxaa u dambaysay gobolka meesha layidhaha galmudug gaalkacyo iyo dhuusamareeb inta ay xukun waxaa ku dhintay shan boqoloo nin saddexdii bilood lasoo dhaafay waxay ku dhinteenna lama yaqaan ninka ninka dadka isku diraa oo danisiyaasha oo jarjarada ka dhigana dhibaatada waxaan ku hayay waa ayaga waxa dadka soo karaysana oo cadowga soo wadaan waa ayaga waxa lacagaha raadana waa ayaga dantiinna ma rabaan aakiradoodana ma rabaan dadkaas iska celiya oo iskuutagoo ka midooba meel uga soo wada jees war rabbi ka cabsada war malaayaa garbahan ka saara war waynaa habinaynaa oo waxbaa inin sheegaynaa oo wax walba inaan dhahaynaa ilaahay ka cabsada sidaasaan kusoo galabinaa nabadaan naas nabadaan dadka deeqdo yasiic sawar dheere v o a nairobi